saaka subaxii lixdii iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo aroortii hore ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo ciidamada amisom oo isgarabsanaya ayaa magaalada loo wareegay hadda wax dhibaataa kama jiraan howlgalka weli wuu socdaa magaaladan hadda way degan tahay oo ciidankii dawladda iyo amisom ayaa gacanta ku haya wax iska hor imaada miyay la kulmeen ciidamada markii ay gelayeen maya wax dagaal oo dhacay ma jiro wax dagaal oo dhacay ma jiro shabaabka markay ogaadeen in ciidamada xooga dalka iyo amisom ay soo socdaan magaalada way sii baneeyeen waa sida caadada waa lagu yaqaano magaalada wax dagaala kama dhicin wax dagaala kama dhicin haddana way nabdoon tahay way degan tahay wax dhibaatahana ma jiraan mudane guddoomiye waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan markii hore maxaa keenay in magaaladu ciidamadu ay ka baxaan marka maxaad ugu jawaabi lahayd runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay ciidanka xooga dalka soomaaliya ay kasoo baxeen magaaladii marka laakiin asbaabihii iyo duruufihii kalifay in la xaliyey hadda way caddahay ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenana daliil u ah waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin oo dhacdo noocaas oo kale aysan soo nagu nagu soo laaban waa rajaynayna insha allah wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada amisom aysa idinku wargelin inay marka kasoo baxayaan idinka maamulkiina ogeen ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka ee gobolkana ay mar markaasi kasoo raaceen ayaga maadaamaysa jirin meelay ku haraan marka taasi ma jirtaa in hore idna uga warqabin inay ka baxayaan magaalada may maya maya horta qaabka ciidanka uga soo baxeen magaalada marka waxay ahayd ciidanka xooga dalka soomaaliya oo ciidanka booliska ayaa markii ugu horreysay meesha kasoo baxay xilli galaba amisomna habeenkii way bariday oo subaxii dambe markay ayadu un keli ku noqotay meesha kasoo baxeen oo dib unbay uga soo yaro baxeen oo magaalada meel afkeeda ah oo tor ayuub la yiraha ay degeen oo hore awal horada xeero ay ku lahaayeen ay isugu yimaadeen nasiib daray ahayd ciidanka ugu horreya meesha kasoo baxana amisomtu muusan ahayn waxay ahaayeen ciidamada xooga dalka haddana si nabdoon ayay magaalada kula wareegeen ayagoo isgarabsanaya oo isla socda wax dhibaataana hadda kama jiraan magaalada waxaad iga warantaa marka al-shabaabti ka baxay magaalada xaggee joogaan al-shabaabka waxay joogaan hadda magaalada way ka baxeen si buuxda ay uga wada baxeen dhinacan janaali iyo martagulub dhinacaasay xigaan oo dhanka xeebta xaggeeda ay aadeen insha allahu tacaala wixii oo maaragtay amniga magaalada lagu xaqiijin doona wixii hadda ka dambeeyana dib ayaan ka sheegi doonaa laakiin magaaladu way nabdoon tahay shabaabkana dhankaajulub meeshii asal horeba ay ka yimaadeen ay aadeen haddaan dib ugu yaro noqono hubanti la-aan ayaa shalay waxa ay ka jirtay xaalka magaalada imise jare al-shabaab toddobaadkan qabsadeen idinkana aad ka qabsateen ama idinka ay dib idinkaga qabsadeen walaal horta magaalada dagaal laguma qabsan taas ayaan rabaa horta inaad idinkana la socotaan oo si fiican u xaqiijino markii hore ciidanka ayaa kasoo baxay xooga dalka kadib amisoma subaxii kasoo guurtay oo magaalada madaxeed meelaa degtay shabaabka si nabad ay kusoo galeen magaalo oo banaan ay soo galeen kadib maxaa dhacday ciidan oo maaragtay deegaanka iyo amisom inay magaalada gudaha u dhaqaaqeen shabaabku way baneeyeen magaalada ciidankii amisom iyo ciidankii deegaanka oo isla socda ayay magaalada dhinac walbaba way soo gaaf wareegeen laakiin xarumihii hore ciidanka amisom kasoo guureen ciidanka amisom ee magaalada gudaheeda ku yaalay barihii magaalada laga controlay ma degin oo kuma laabanin ciidanka la socdana ciidan xooga dalka soomaaliya maahan ciidan maaragtay oo deegaankay ahaayeen amisomka markay kusoo laabteen xaruntoodii hore ee darayuub meeshay degan yihiin oo magaalada banaankeeda yaraa ciidankii deegaankana way la soo laabteen shabaabka haddana way soo laabteen magaalada sidii ay kusoo galeen laakiin kan maanta wuu ka duwan yahay oo ciidankii xooga dalka soomaaliya amisom oo isla socda ayaa magaalada galay maamulka gobolka iyo guud ahaanba dawladda iyo ciidamada kaleeta ee gobolkaasi jooga maxaa uga qorsheysan arrinka nabadda deegaankaasi gaar ahaana gobolka magaaladiisa marko waayo al-shabaab kama fogo mar walbay kusoo noqon karaan amisomna dee halkaas weligeed ma joogeysa marka idinka maxaa idin diyaarsan maxaa qorsho haysaan degmooyinka gobolka shabeellaha hoose waa gobolada ugu waaweyn soomaaliya uu kamid yahay degmo ahaana wuu ka degmo badan yahay gobolada qaar daaxad ahaana wuu ka weyn yahay markaad u fiiriso gobolada kale dadku ku noolna sidaas oo kale ay u tiro badan yihiin marka inaad maaragtay aan mar dhow hirgelino in xerooyinkii tababarada degmooyinka la furo si ciidamo maaragtay deegaanka oo boolisa loogu tababaro si amnigii ay u hantaan ciidankii xooga dalka soomaaliyana markaas meel magaalada banaankeeda inuu ku howlgeli karo uu fursada ugu helo maxaa yeele hadda ciidankii markii magaalada uu qabsado oo xooga dalka soomaaliya ah banaanka hadduu u baxo waxaa laga yaabaa inay shabaabka dhinaca kale soo maraan oo magaaladii soo galaan marka shaqadii rasmiga ahayd ee booliiska iyo hay-adaha kale ee loogu talagalay ayaad moodaa in ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo tii kale guud ahaanba inay labadood ayaga ay isku qabanaan